walaalayaal dalkiina soomaaliya oo aniga aad madaxtinimadiisa laygu aamino idinku igu aaminteen oo aad ii hambalyeynaysaan shacabkiisu waa dhiban yahay dalka abaaraha ka jira waxyaaba badan oo dhibaataa oo na haysto oo aan annaga sabab u nahay oon gacmehena ku abuuranaa jira laakiin abaaraha gacmeena kuma abuuranin qadar rabbiyay ku yimaadeen isbedelka cimilada keenay oo aanan anagu mas-uulka ahayn laakiin maanta mushkilada hadda annagayna haysataa dad badanoo soomaaliyeed oo xoola dhaqato bas ah ayaa xoolihii waayay dhulkooduna aan dhul beereed ahayn kuwo badan oo beeraley ahaana roobabkiina way ka baaqdeen webiyadiina way qallaleen ma tacban karaan beerahoodii kuwa labadaba isku ahaana kaba sii dara sidaas daraaddeed dadkeennu waa baahan yihiin abaarta geeska africa oo dhanbay ka dhacday laakiin annagu waa u nugulnahay waxaan ugu nugulnahay duruufeheena siyaasadeed nugeylka dowladdeena ay nugushahay ayaa sabab u ah waxaan idinka codsanayaa fariinteyda haddaad dhegaysataan inaad qalbiga ku qabatid inuu jiro cunug soomaaliyeed oo caawa aan cashaynin saake aan quraacanin maanta duurka aan qadaynin berrina aan waxba meel u oolin waxaa qalbiga ku haydaa hooyada cunugaas dhashay oo ayadana sidaas si ka daran ah hooyada cunugaa dhashay iyo aabbihii dhalay oo arkaya cunugoodii oo sii tacbaanaya oo sii dhimanayo waxbana aanay u qaban karin rajaxumada iyo xanuunka waalidkaas ay qabi karaan qiyaas haddaa waalid tahay haddaad walaal tahay qiyaas gabadha yar tahay iyo wiilka yarka ay kula dhashay hadday duruufahaas ku sugan yihiin walaalayaal waxaa idinka codsanayaa idinku baaqayaa idinku bogaadinayaa inaad dadkaas soomaaliyeed ee duruufaha ay haystaan aad taageertaan garab istaagtaan ilaaha wax badbaadiya aada badbaadisaan hal dollar waxweynuu ka taraa soomaaliya ama hal euro waxweynuu ka taraa soomaaliya laba euro kasii fiican saddex kasii fiican